Suuqa Tawfiq, oo ka kooban ku dhawaad 20 dukaan, ayaa laga hirgeliyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol, taasoo horumar u ah dhanka dib u dhiska iyo ganacsiga kadib markii ay bilaabeen inay si iskaashi ah wax u wada qabsadaan shacabka iyo ganacsatada, isla markaana wax weyn ka beddeshay kor u kaca ganacsiga degmada Xudur. Munaasabadda lagu qabtay xarunta suuqa ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada Xudur iyo kan gobolka Boqol, aqoon-yahano, ganacsato, iyo bulshada qeybaheeda kala duwan. Ugu horeyn, waxaa munaasabadda hadalla ka jeediyay Guddoomiyaha Iskaashatada Suuqa Tawfiq ee degmada Xudur, Xasan Maxamed Nuur.
Walahi suuqan oo la eraw tawfiiq tawfiiq la eraw yalla la iska kooydaha bulshay suuqan sida liin ogi een dadko gaaban iskaashata eh iska darami iyo dhulshay gadadi muddo sanad iyo nus ah Dhanka kale, qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay daafurka suuqa ayaa iyaguna ka warbixiyay marxaladaha uu soo maray suuqa.
ganacsatada kale deegaanka weli ka baraarujiyey intii oonan diyaar garooban inti deegaansho dhasadaan lan welbo deegaankan ku mid ah hooba deegaanshay dhasada fadi baydhowna mayn baahda fadna hamarna mayn baahda fadna xilligayo wala dhasan xilligeenka adkayti walna dhasakornahayti iyaka oo wadankii furumi walkasi la helaw heer waliba la teeganaayo hudur isbitaalka oon lahayna dukaanka oon lahayna wal ilaahay abuuray biladka dhan bilaaw ka eeyin bani'aadamka waa la qabyaysanma leeyaa ere geeka ma ilaahayna loo jeey xudur oo meeluulaasi guroognaa udurunku ka aalan oo dhasmeysan ka aalan meelaata sidan dhasankun horanka aragna habiisa hadeenan tooy hadeen horan aragna arago haytaan langoasu kornaayaa gaarmasolodiyanaa oboorada jumilisaa liyaryari liyaabiyan adina madii waa kalba makadhasa kaayii laga dhasa liyari horlayn liyaabiyan gabalkan yaaba muskuloo weeyinga dadka may guraaye nima digadadaan ya maylu guraaye muskuloo laaga galaaye kuungo dhan tala kirgelaay maylu guraaye dadka bersey maankaada ligiridi muskuloo meningu dimyeyn may
way baantay eed eedanka dhiirigeliyey runtii wal eedanka faraxow een horumarna eh qof kasta oo magaalooyinsa eeday mase adduunyada ha aragayna wali bulshadanka isagoon ka dareemo koro mase og eedananka faraxsanna runtii meelka ugu koro farsadan een way kale ka cusubo mase arantan lagu baraday erakorne ini hal qof shaleediis walangobadaan midnimada muhiimata ini mayla raayis in sheegada dadku wala iska daradan is aaminan isla xisaabtan sahay jara een saas oo kale dhallinyaradana maynka baaqay ini
ee way farxadnina geedka ee dhaslooyinkan ama dheeraad habilaawi saata la sheegayo taariikh dinin ku taariikheeyo intan kuma hadnagaan ahay ganacsatadii maalsho iyo waqti jiran tijiriidii meelana eed aagmahasantiin